wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa xilka u kala wareejiyey wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda ismaaciil shire buraale iyo wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda maxamuud axmed mashruuc munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda cabdiwahaab cabdi cumar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed xaashi carabey agaasimo waaxeedyo iyo howlwadeennada wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiwahaab cabdi cumar ayaa xil wareejinta kadib ka hadlay isagoo soo dhoweeyey wasiiru dowlaha cusub inuu nagu soo biiro wasiir buraale waxayna noo tahay sharaf soo dhoweyntiisuna waxay u kordhinaysaa macno kale wasaaradda inaan saaxiibkeen hore doctor mashruuc macasalaameynay oon buraalena soo dhoweynay annaga waxay noogu dhigan tahay guul kaloo wasaaradda usoo hooyatay waxaan kaa filanaynaa wasiirow haddii ay waxgaabis naga ahaayeen inaa hore noo sii wadid hadday wax noo fiicnaayeenna aa nagu sii kordhisid wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda ayaa ka mahadceliyey sida loogu soo dhoweeyey wasaaradda saraakiisha wasaaradda oo ugu horeeya wasiirku iyo wasiir ku-xigeenku aad baad u mahadsantay soo dhoweynta iyo xilwareejinta aad ii samayseen aad baana idinku hambalyeenayaa anna waxaan jeclaa inaan ka mid noqdo tala wadaag iyo tusaale iyo wax allaale wixii marka howla loo baahdana inaan dhinaciina garab istaago aad baana ugu mahadsantihiin howl kaloo maanta iyo hadal kaloo ii yaalaan ma jiro aad baana idin ku tahadiyadaya idinku mahadcelinayaa wasiirka ha ugu horeeyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha shaqaalaha waa agaasimayaasha waaxyaha marka aad baad ugu mahadsantihin wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed ayaa dhankiisa soo dhoweeyey wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda isaga oo u sheegay in looga baahan yahay horumarinta wasaaradda maanta oo ay taariikhdu tahay soddon bishii tobanaad labada kun iyo afarylabaatanka waxaan fursad u yeelanay inaan xilka u kala wareejinay wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda batroolka iyo macdanta mashruuc iyo oo xilka uu kala wareegay wasiiru dowlaha cusub buraale buraale waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan wasaaradda kugu soo dhoweeyo aad baan ugu faraxsanahay booskaas oo muddo bannaanaa in maanta la buuxiyey buraale wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadii korjoogteynta ku lahaa wasaaradda guddiga khayraadka ayuu ka mid ahaa wada shaqeyn hore ayaana soo dhex martay waa waa maalin yani farxad leh runtii de wasiir xilkaa lagugu wareejiyeyna lagugu wareejiyeyna dee waa mas-uuliyad mas-uuliyaddana waxaa la rabaa in sidii naloo faray in looga baxo in loo in looga soo baxaa la rabaa